xili maamulka xaafadda waxraacda ee maalmihii ugu dambeeyey wadeen oo lagu furayo wadooyinka xiran iyo dhismaha wadooyinka burbursan ee xaafadaas ayaa maamulka xaafadda iyo taliska booliisku waxay amro duldhigeen bulshada xaafadda waxarcade amradan ayaa kuu quseeya dadka ay dhismayaashooda soo galeen wadooyinka iyo sidoo kale dadka dhagaxaanta hordhigta guryahooda taasoo caqabad ku noqotay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha adeegsanaya xaafadda waxarcade ugu horeyn gudoomiyaha xaafadda waxarcade maxamed nuur maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka xaafadda ayaa si wada jira waxa ay kaga codsadeen alaamaha ammaanka in ay qeyb ka qaataan howlaha ay wadaan ee la xiriira furista wadooyinka saaka waxaan qabanaa shaqo aada u weyn ilaah baa weyn shaqada aan saaka qabanay waxaan ka soo bilownay laamiga dhuusamareebeed waxaan shaqaynay wax aan ka yeelayn hal kilomitir oo isku weera waxa aan rabnaa qof walba ee saaka shaqada wadooyinka aan ka qabanay siday noo soo dhoweeyeen inaan nidha waa mahadsantihiin mahadcelin kabacdi waxaan rabnaa shaqooyinka aan qabayno maanta keliya maahan shaqadan waxaan bilownay labaatan iyo shantii bisha maanta labaatan dodood bishana waa waa waa socotaa beriyo labaatan iyo sideed inay soo socota rajeeyeyna waxaan leenahay wadooyinka xaafadda waxarade qof walba waa u diyaar garoobo in qoftii gurigeeda uu kusoo aado in la jabiyo oo si niyada u bixiyo qoftii wadadu awal ku yareedo oo soo sikado derbigiisa kusoo aado in laga jabiyo saaka waxyaabahan qabada waxaa ka mid a guryaan jabinay derbiyaan jabinay dad shacabaa hanti gashaday shacabkii hantidaas gashaday waxaan rabnaa ilaahay wax ka khayr badan hooga bedelo waxaan kaloo rabnaa shacabka inaan u jeegno qof walbaa guriga wuxuu soo hordhiga dhagax biri subax laga bilaabo waxaan amar ku dhiibaynaa qoftii gurigiisa dhagax horyaal iskaroya looga qaadaa laamaha amniga waxaan ka codsanaynaa maanta maamulkayaanahay annagaa amarka bixinayna qoftii dhagaxa gurigiisa horyaal ee ka qaadi weyda maamul laamaha amniga waa u fasaxan yihiin qof walba oo waddadaas ay ku timaado waxaan ka codsanaynaa marka hore si naxariisle waxaan ka codsanaynaa inay ayadu ayadoon xoog iyo qajajac iyo barnaamij midna lala gelin ay si isxiqaana ay iskeed ay waddadaas inta u furaan ayagu u soo dhoweeyaan maamulkana ay la shaqeeyaan marka saasaan rabnaa shacabka inaan inaan maaragta ku dhiiri gelinno inta wanaagsan oo codsanaysa ama wax qabatay waa waxaan leena waa mahadsantihiin dhinaca kale taliya ku-xigeenka booliiska dhuusamareeb laba xidigle axmed caabi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ka booliis ahaan ay diyaar u yihiin in ay cid walba oo ka hor timaada howlaha furista wadooyinka tillaabo ka qaadaan waxa uuna kaga digay bulshada in ay wadooyinka dhismayaasha soo galay is-hortaag ku sameeyaan jebintooda iyo in ay dhagaxaan ku jiraan guryaha hortooda xaafad kastana waa ku dhiirigelinayna inay saanoo kale wadooyinka u falaan weliba inay ku daraan layrar ee guryaha irdahooda lagu xiro sida cariga xoogaa isqarjaana iska jira iyo tuugo moobeelada iyo dadka ka qaadata sida aysa ugu soo dhiiran waxaa leenahay xaafadaha hortooda iyo qof walbaa gurigiisa hortiisa inuu layr ku xiro waa amreynaa dhagaxda la hor dhigo guryaha oo guriga aan ahayn meesha ka horreeda la dhigo baakinka la yidhaahdo dhagaxdaasu qalad waaye waxaa dadka aan u sheegaynaa inay ka qaadaan dhagaxdaas meesha dhagaxdaas guryaha hortaala inay ka qaadaan shaqadaasa socota wanaagsan dadkay anfacaysaa mujtamac o dhan anfacaysaa islaamka ilahay anfacaysaa waddo waxay wanaajsadaan wax ma hadlaydo marka aad iyo aad aan igu mahad celinayaa guddoomiyaha iyo tiimkiisa iyo xaaf iyo mujtamaca bulshadao dhan bulshadu ayaa nala shaqaynaysay oo ka shaqaynaysay in waddada la falo derbiyaa la jebiyey hantiyaa la burburshay dadkii lahaayna lagama qasbina raalliga ku ahaayeen olahan ka socda waxaa caddeeyey furista wadooyinka iyo dhismayaasha kuwa burbursan ayaa ku soo aadayay xili maamulka caasimadda galmudug ee dhuusamareeb oo bilihii ugu dambeeyey la bijibaaray howlaha la xiriira furista wadooyinka